agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabelle nuur xasan muuse ayaa ka hadlay qorshaha horumarinta degmada jowhar iyo in la xoojiyo wadatashyada bulshada wuxuuna tilmaamay in qorshaha noocan oo kale ee uu kaalin weyn ka qaadan doono isku xirka bulshada kor u qaadista adeegyada degmada iyo xoojinta horumarka laga saleynayo baahiyaha dhabta ah ee dadka deegaanka mar waliba aan ku kulanno si aan u xoojinno aqoonteena iyo xirfadaha la xiriira ama qorshaha horumarinta degmada iyo sidoo kale sida aan u wada shaqayn lahayn qorshaha horumarinta degmada maadaama tiam wasaaradda ka tirsan oo lasoo tababaray lagu soo tababaray tuulis tuuliskii loo isticmaali lahaa tuulis oo muxuu ahaa la yidhaahdo riverin code kule iyagaa soo bandhigi doono secret in the box waxyaaba tuulis oo horay oo noogula soo tarangaryaa jiro the same tuulis aan rajaynaa lagu soo tarangaray ayna ka soo faa'iidaysteen dhaatadana lagu soo ururin doono tababarkan waa wuxuu yahay fursad muhiim ah oo aan ku xoojinayno in fahamka qaab dhismeedka horumarinta degmada ay yeelanayso waa training hore loo soo qaatay oo toban qofood ka mida wasaaradda ay soo qaadatay waa waa dib u cusboonaysiin lagu samaynayo aqoontii iyo xirfaddii ay soo qaateen inay soo bandhigaan ay ku practice gareeyaan intaysan communitiga aadin hadafka ugu weyn ee tababarka waa kow xoojinta fahamkeena ku aadan mabaadi'da iyo habab d d f marka d d f la hagaajinayo hababkaas inaan la xoojiyo inaan dib u eegno qalabka muhiimka ah ama tuuliska muhiimka ah ee loo isticmaalayo data collectionka ama markii lasoo ururinayo xogtan xoogahan waxay ka imaan doontaa dhinacyo kala duwan qaabab kala duwan ay ku imaan doontaa profilekii districtiga ay yeelanayd iyo satellite mappingkii waxaa samaynayo unapitite waxaa la rabaa in mappingkaas la samaynayo districtiga iyo waxyaabaha xogta hadda maabka hadda laga sameeyey degmadan jowar labada kun iyo labaatankii ayaa ugu dambeysay marka mid casri ah oo labada kun labaatan iyo shanta ah ayaa socda xogtiisa la ururinayo oo haatanba copa tuul ay ku arurinayaan tiim ka mida wasaaradda arrimaha gudaha oo maalmahan aad ay ugu mashquulsan yihiin waxaa kaloo ka mid a tababarka hadafka ee awoodda oo macnaha si guufan in aan loo dabaqo d d f ka oo aysan iska naqanin xog la soo ururiyo oo aan waxba saamayn ku lahayn ama dhabta waxa dhulka ka jiro aan ka tarjumayn inaysan naqanin oo awooddaas marka inaan kobcino waxyaabaha kale oo hadafka aan ka leenahay wax kala maahan waxa waaye waa xoojinta wada shaqaynta iyo isku xirnaanta dhammaan dhinacyadan muhiimka ah si loo gaaro himilooyinka horumarineed ee degmada ay leedahay maamulka iyo horumarinta degmada waxay ku xiran tahay sida ay bulshada ugu qayb qaadato waayo mar walba bulshada lagu soo celceliyaa wada tashiyada bulshada maxaa lagu soo celcelinaya sababtoo ah communitiga qaybeeda kala duwan waxay door muhiim ku leeyihin horumarinta degmada sidaas darteed maadaama iyaga loo adeegayo loo khidmaynayo waxaa lagama maarmaan ah in qayb ka noqdaan qorshaha horumarinta degmada
hadalkan ayaa sidoo kale muujinaya sida ay muhiim u tahay in dadka deegaanka la siiyo fursado ay kaga qayb qaataan qorshaha horumarineed si loo xoojiyo midnimada iyo wadajirka bulshada dhexdeeda gaar ahaan horumarinta caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle